amiga waa wax noo gaarsiiyeen iyo dad badanay naga laayeen ma garatay waa gartay
sagaal qofood hal qofaa ka nool qoysdan oo hal meel wada degan ma garab
waa gartay
halka qof dhibaataysanna wuxuu ku nool yahay se ilaahay ogyahay ma garatay waa gartay
dhibaakaas hadda maxay idinku sameeyeen marka
madfacay nugu madfacaa nugu rideen madfacay nugu madfacaa nugu soo dhacay buufow meel la yidhaahdo anagu meel la yidhaahdo farangaluunga ayaan deganahay madfac buufow laga soo tuuriyo kusoo dhacay ma garatay halkay ka tirsan tahay gobolkee shabeellaha hoose shalambood waxay ka tirsan tahay janaale ma garatay haye
haa marka bu madficii laga soo tuuray buufow ayaa kusoo dhacay reerka ma garatay
marka guriga ayuu kusoo dhacay haa gurigii buu ku dhacay gurigii buu ku dhacay waxba kuma uusu reebin qoysdin oo wada casheynayo sagaal qofooda ayaa ku dhacay ma garatay hooyo u weyla caruura u yar sideed jir u yar ma garatay waxba waxba ma uusa ka tegin reerkii dambi wiili gabar baa ka haray wiilkana soo dhibaataysan gabadhii wiilkii isbitaal baa la keenay isbitaala madiino wiilkina isbitaal madiino ku dhintay gabadhiina hadda waa iyadoo dhibaataysanna meelaha laayacsan tahay ma garatay waa goorma marka xilligaa
xilligan hadda waa laba bilood saddex bilood ka hor way walaal ma garatay
waa gartay kadib talisyada amisom ma la xiriirteen oo ma u sheegteen in dhib ay idiin geysteen
amisom cidaan kula xiriirin waa garan weyne ma garatay amisom kama xiriirin dawladda soomaalina iyadan lama ina xiriirin mana nagu soo booqanin ma garatay iyadan soomaali laakiin idinku inaad xiriir samaysaan sooma ahayn dawladda iyo amisom intaba
xiriirka haduu samay samayntii xiriirka qofkaana ku mashquulsanin qofkana aad u dhibaataysnaa ma garatay wax xasuusaba ma laha
waa gartay maxaa gaaray marka gabadha gabadhi waa burburtay lugta cajib lugta hal lug baa ka burburtay gacana waa ka burburtay hadda biraa ku wada xiran ma garatay waa gartay isbitaal madiine ayay tii muddo waa laayacantay isbitaal madiine waa ka goynaynaa lugta markay yidhaahdeenan kala soo baxnay dhakhtarkaaan la nimid dhakhtarkii baa hadda hagaajiyo gabadhii biraa ku wada xiran ma garatay marka maxaad hadda dalbanaysaan ama amisom ama dawladda federaalka aad ka codsanaysaan dawladda soomaaliya waxaan ka codsaynaynaa gabadhaas xaaladeeda inay fiiriso ay wax qabato reerka dhibaatada loo geysana inay wax ka qabato iyo ma garatay